magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay fasalka labiyo tobanaad iyo kuwo ka gudbay fasalka sideedaad ee iskuulka hoose dhexe sare ee hilaal munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka iskuulka aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee hilaal abuukar maxamed xasan ayaa ka warramaya marxaladii ay soo mareen ardaydan waxaa hambalyo kaliya laab ah heerkeedu sareeyo qadarin iyo maamuus weyn ay ku dheehan tahay aan u dirayaa ardadaynii muddada dheer sideedda sano tobanka sano shanta sano lixdan sano waayahan dambe aan wada joognay ee faarujinaya sababkii daabuurka faarujinaya xisooyinkii quruxda badnaa ee la qaadi jiray ee la wada qaadan jiray faarujinaya beriigii iyo farxaddii iyo homeworkskii laisdhexmari jiray laisdhaafsi jiray iyaguna waxaa leeyahay waad guulaysateen safarka hadduu idin bilowday waxaa la rabaa in bulsho kale cusub aada dhexgeli doontaan inaad la tacaamushaan la qabsataan dadkaasi tobabarka aan idin siinay mid ka ballaaran ayaa laydinka rabaa inaad bulshada aada ula tacaamushaan waa ardada foonfore waxaad aadi doontaan jaamacad waxaad la dhaqmi doontaan aada dhexgeli doontaan bulsho idinku cusub dhaqankoodii idinku cusub waxyaabo fara badan oo bulshadaasi kale aadan hore uga arkin la rabaa taas inaad ku dulqaadataan aadan waxbarashadana laga soo cararin qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyay guusha ay gaareen waxaa leeyahay hambalyo hambalyo kunyo kunyo midda labaad ardayda fasalka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayagana ka qaran bedishtay u socdaa fasalka koowaad ee dugsiga sare waxaa leeyahay ayagana inay dadaalaan dadaalkii hor hor haddii la qaadanaya sideed maada maanta waxaa kusoo kordhaya saddex ka mid ah koob iyo toban maada leenayaa ardayda qalinjiminayso form four ardayda ka gudbayso sideedaad oo u gudbayso form one dhammaan hambalyaa idin leeyahay intaa kadib waxaad tihiin uwixii dalka kuwa qalinjibiyey iyo kuwa hadda gudbaayaba dhammaan waxaa idinka rajeynayaa inaadan noqonin kuwa lagu khasaaro insha allah dardaarankayga ugu dambeeya waxaan leeyahay soo dhowaada ardayda maaragtay sanadkan imaan doonto fasalka koowaad ee dugsiga sare si khaasatan waxaa idin leeyahay soo dhowaada waa idin jecelnahay waxaanu nahay macallimiin idin jecel waxaanu u diyaarsannahay inaanna maaragtay aqoontiinnii iyo garaadkiinnii inaan maaragtay idin gaarsiino kuwa kaleeto sidoo kaleeto oo hadda aadayo maaragtay jaamacadaha ayagana waxaa idin leeyahay mustaqbal fiican baa idin rajaynayaa maalinaan maalintaan ahayn oo maalin maalintan ka qurux badan maalin maalintan ka jow wanaagsan unbaan meelo kala duwan isku arki doonnaa hadduu ilaahay may dhihin ardada fasalka foonfoor ee naga tegaysaa sanadkaani iskuulka yacni ka dhammaanaysa waxaan leeyahay hambaliyo waxaan rajaynayaa haddii uu jiro arday yacni maalin uun wax isdhahanay inuu jirmo uu malaynayo laakiin uu cafiyaa rajaynaya insha allah si kastaba dafcaddan ayaa noqonaysa tii kow iyo tobnaad ee ka qalinjibisa dugsiga sare ee hilaal ee magaalada muqdisho